Munaasabad lagu daafurayay xarun cusub oo lagu daweyn doono xanuunka sokorta ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho taasoo laga hirgeliyay gudaha isbitaalka jaamacadda Muqdisho. Munaasabadda ayaa waxaa ka qayb galay maamulka isbitaalka jaamacadda Muqdisho kan jaamacadda bahda dhaqaatiirta aqoon-yahano iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Gudoomiyaha jaamacadda Muqdisho Ibraahin Maxamed Mursal ayaa ka warramaya daafurka qaybtan cusub ee isbitaalka Muqdisho.
inaad ugu adeegtaan dalkiina ayaan rajaynayaa oo naxariis dadku idinka dareemaan ka weyni uu idinka dareemo inaad u nax- eh, maaragta maxaanku idhaahdaa aad weyneyneysaan oo aad soo dhoweyneysaan ka yari naxariis idinka dareemo eh, taqdiirin dadka madaxda eh imanay idinka dareemaan qof walba anzilu nnaasa manaasilahum waxaa la yidhahdaa jira qof walba inaad marka wuxuu mudan yahay aad maaragtay u samaysaan dadka idiin imanaya iyagoo idiin wada siman oo caafimaad haddana idinku yimid haddana dadka manaasishooda in la dejiyo ayaa la rabaa mar labaad iyo mar saddexaad dictore iyo labada dictor iyo il- inta idinla shaqaynaysa iyo dakaatirada kaleba iyo walaaladeena reer soodaan walaaladeena reer soodaan waxaa la rabaa si fiican in loo soo dhoweeyo oo tusisaan dalkan inay inaga leeyihiin waxay ina tusiyeen wakhti aynu aada u liidanno inaynu dalka la leenahay Qaar ka mid ah mas'uuliyiintii kala duwanaa ee ka qayb galay munaasabadda ayaa soo dhoweeyay xaruntan iyagoo sheegay inay muhiim tahay in la helo xarun u gaara xanuunka sokorta.
Een, taas horta waxay calaamad u tahay een, baahida dalkan ka jirtay oo ah qofka sokor qabo inuu inta baxo hal dhakhtar u tago hal dhakhtar saf u galo haddana ka soo laabto asagiiba intuu ku ku daaho meeshaan ugu yaraan ilaa dhowr dhakhtar oo kala duwan oo anaga hal aan ka ahay dhakhaatiirtii soo istaagtayna mid mid midba contribution gaara uu ku leeyahay marka sokortu een, waa macaanka oo hadda caalamka aad ugu soo badanayo soomaaliyana hadda marka la fiiriyo dadka waaweyn adaltiga ilaa boqolkiiba konton ilaa lixdan ay, ay la, la dhiban yihiin arrintaas Een, ayaa waxaa muhiim ah qof walba inuu doorkiisa ka ciyaaro marka Ee, farxad iyo sharaf weyne ii tah inaan kasoo qayb galo ee, xafladan lagu furayo ee, santarkaas Ee, runtii wadanka wuu u baahan yahay clusters ama service gen wax la yidhaahdo oo runtii from qofkan any service uu u baahan karo oo cudur gaara la xiriiro inuu heli karo Ee, waagii hore wadanka waxaa waaye dhakhtar cudurro guud aa la iska aadi jira marka waxaa la aaday haddana in cudurrada guud si kala baxaan hadda cudurrada guuda macnaha maxaa la dhihi jira hoos laga sii aaday macnaha marka dee sub speciality in la aado eh, wax uu aad weyn waaye Xaruntan ayaa wax badan ka bedeli doonta daweynta iyo daryeelka dadka la nool xanuunka sokorta.